Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daahfurtay toddobaadka wacyigelinta ololaha nadaafadda deegaanka. Waxaa ka qayb galay wasiirro, xildhibaano, hay'adaha ka shaqeeya nadaafadda iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Cabdi Nuur ayaa ka warbixiyay muhiimadda wacyigelintan isagoo sheegay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo nadaafadda iyo deegaanka.
deegaanka wali waa walku hadali muhiimadiis iyo bay-adaba een, waa koonka unaku noolna waayo marka waajiba noo saaran in unaku shaqeyna eh, wali horumarshay e wali oo jiilka haddaha dareere yoona een, meel caafimaad leh oo bilicsan oo agaar eh, eh, in unku tabno waayo jiilka dareere awlaadeen awlaadeen awlaadiyo iyo jiilal kale kooyi doonaan Eh, marka waajibna saaran waaye gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada eh, mandatesha ama waajibaadka madaxweynaha dowlad dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed asaasi baa waleetaa in nii la horumariyay bay-ada iyo deegaanka iyo hawadaba oo isbeddelka cimilada wala la rabo
xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajira u bogaadiyey toddobaadka wacyigelinta ololaha nadaafadda deegaanka.
sidii urxintiya iyo caafimaadka iyo araada caafimaad yee baniaadanka caafimaad yey een, eh, deegaanka caafimaad yey yalla ku hadalhay markan arrin eed muhiim ah yaalka qanfayla meeleerahay bulshada nooc kasta ku mid ah een, dan eh yalla ku hadalhay waana waljara oo aafooyin ka hay adduunka shileediya mee soomaali si eed ee lon ku hadalahaye wala lon ku hadalahayeena shirtis ee dhibaatada jartiya la ogaade marka waa la baahanyaa ini unuuna dhedheel dhedheel iyo ee, khiyaali khiyaali iyo ninkunagana dee si dhab e aan qaadana ee, ini walaagaas jaraan oo waleero climate change isbedel cimilo oo dhibaato dadka hay waan aan baahan ini lakafoo jignaado lan diyaar garowsanaad markasta inaynan kii saabtungna war yaroo suugasa ku idegdaasa waana tan dagiigtan gudaajeeda meelikoo ka dhammaadayan ka badindan kulahayn ini dalkii langaraba wal muhiima mee may muhiim aha may dalkan wadan tare may dalkan wadan tare wala dhamaynad erta Ololahan ayaa door ka qaadan doona in bulshada lagu wacyigeliyo horumarinta nadaafadda deegaanka.